bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waa raadiyaha dalsane muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idinaynu ku wada ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo maanta guddoomiyey shirka golaha wasiirada xilli uu daaf waray ololaha qaran ee diigushubidda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed n ka tirsan golaha shacabka oo loo diiday inuu ka dogo magaalada baydhabo oo baaq culus u diray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya dhiigoodu shubay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo isugu tegay taalada daljirka daasoon ee muqdisho deegaanka degmada walaweyn oo maanta howlgallo ka sameeya deegaano hoostaga galbeedka degmadaasi maamulka dekedda muqdisho oo sheegay in dowladda soomaaliya qorsheynayso in dekedda cusub loo guuro sannadada soo socda gobolka banaadir oo daafuray ololo indhafiiqisa xilli ay maanta ku beegan tahay maalinta aragga adduunka dan waxaa ugu waaweyn diyaaradaha dagaalka yahuudda oo duqeeya garoomo diyaaradeed oo ku yaala dalka suuriya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan omo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale kula wacan wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeen khamiis ah oo jimco soo geliso taariikhdana waxay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha oktoobar sanadka laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay hayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu waaweyn markaana kusoo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta guddoomiyey shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya isagoo dhinaca kaleetana daaf waray ololaha qaran ee dhiiga loogu shubayo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada ayaa kula wadaagay guulaha ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka gaareen howlgalladii ugu dambeeyey ee dagaalamayaasha shabaab ka dhan ah madaxweynaha ayaa golaha wasiirada uga warbixiyey dadaalada socdo ee jiidda hore ee dagaalka isagoo sidoo kale tilmaamay in wejiga labaad ee howlgallada ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab laga gaaray guulo waaweyn islamarkaasina ciidamada qalabka sidee ee soomaaliya iyo weliba dadka deegaanku horumar muuqda ay ka sameeyeen furimaha dagaalka waxa uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in dagaalamayaasha shabaab lagala wareegay deegaano muddo dheera fariisimo u ahaa oo ay dadku ku dhibaateyn jireen siduu hadalka u dhigay isagoo sidoo kale ku booriyey golaha wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre inay sii laba jibaaraan dadaalada doorka ay kaga qaadanayaan howlgallada ka dhan al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kala sheegay in dhamaystirka dastuurka federaalk soomaaliya uu ahmiyad gaar u leeyahay dowladnimada soomaaliya si loo helo hay-ado isdheelitira oo markaasi sharciga ku shaqeeya ra-iisul wasaare xamse ayaa isaguna kulanka ka sheegay in xukuumaddu ay galeeshay laba guddi oo hor wasiiraha kuwaasi oo markaasi ka kala shaqeynaya guddiga taakuleynta ciidamada iyo weliba guddiga wacyigelinta howlgallada shirka golaha wasiirada soomaaliya ayaa maanta lagu ansixiyey hindisa sharciyeedii iyo weliba heshiise caalami ah oo ku saabsan dhaqaalaha caafimaadka warfaafinta iyo weliba dhismaha golaha culimmada soomaaliyeed geeska kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa isla maanta waxa uu furay ololaha qaran ee dhiigga loogu shubayo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee kusoo dhaawacmay dagaalada ka dhan al-shabaab maruu madaxweynaha arrimahaas uu ka hadlayay waxauu yidhi bismillahi alxamdulilah wasalatu salaam calaa rasuulillaah dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa inaan kow horta u hambaliyo golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta dhammaantood ugu deeqay inay dhiig u bixiyaan geesiyaasha ku dhaawacma halganka dib u xoreynta dalka golaha wasiiradu waa mahadsan yihiin tallaabadaas ay bilaabeen kudaysa ayay leedahay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego inay arrintaasi ay tahay waajib qaran oo maxaan ku ihahdaa qof kastoo soomaaliya waajib ku ah dhiiggaaga inaad ku sadaqaysato waaye walaalkaa u dhintay u dhaawacmay sharafta iyo karaamada dalka iyo dadka iyo diinta sidii loo soo celin lahaa dadka soomaaliyeed ha u istaagaano inay geesiyaashaas siiyaan dhiig ninkii naftiisa huray in xoogaa dhiiga loo shubaahi waxaan u malaynaa inay arrin aad iyo aad u fiican tahay dalku waa socdaa dadaalka loogu jiro muxuu ahaay lagu garab istaagayo geesiyaashana waa ballaaran yahay waxaa dhowaan isbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed markii ugu horreysay lagu qalay ee, dhaawac ee, xagga eh, muxuu ahaay madaxa ah oo maskaxda ah oo la qalay oo fir badan iyo bir badan laga soo saaray shala ma jiri jirin intaa maanta intaasaa jirto berina in kasii badan oo ka qurux badan ayaa jiri doonto dowladda soomaaliya ay la imaan doonto dadka soomaaliyeed sidaas daraaddeed bangiga dhiigga ha loo dhigo geesiyaasha difaaca qaranka ku maqan dhiig haddii ay soo dhaawacmaan iyo haddii dhib soo gaaro lagu badbaadiyo noloshooda si ay mustaqbalka dambe noo anfacaan ilmahoodana u anfacaan mar kale xukuumaddana waa hambalyeynayaa federaalka soomaaliya dhammaan dadka soomaaliyeed xukuumadaha iyo iyo baarlamaanka iyo baarlamaanada dowlad goboleedyada dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay dhiig bixiyaan dhiiggaas oo ay ka mid ah qayb ka mid ah dib u xoreynta dalka oo muhiim ah waaye badbaadada geesi soomaaliyeed aad iyo aad ayay u qiimo badan tahay waa mahadsantihiin dadaalkaasaad noo ballan insha allah Fogeysiis farxad
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa geesa kaleetana haddii aanu fiirino xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo eh, loo diiday inuu ka dego magaalada beedhabo ayaa baaq culus u diray madaxweynaha soomaaliya wariyahayaga cabdisalaam juulo shaakir ayaa warbixinta warkan eegaya
xildhibaan cabdulaahi balaag oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya lagana soo doorto maamulka koonfur galbeed ayaa goordhow warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay xildhibaanka ayaa wax oodan u jeediyey maamulka koonfur galbeed isaga oo sheegay in laga reebo diyaarad sidday meydka walaalkiisa uu doonayey inuu kaga qaybgalo aaskeeda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xildhibaanka waxa uu sheegay in lagu wargeliyey in diyaaradda uu ka dego isaga oo saaranna ay baydhabo ka degi karin eedeyn kulaa uu jeediyey maamulka koonfur galbeed isagoo cod u diray madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka haddaan ku hormaro ee, allah u naxariisto ninaan walaalanahay oo in adeerkee ah magaciisana uu yahay maxamed xasan yuusuf madlaamey oo nin ganacsado caan oo la yaqaan oo reer baydhabo ah oo da'da toddobaatanka ee, dadka jira ah ayaa maalintii shalay ahayd wuxuu ku geeriyooday isbitaalka digfer isagoo muddo afar maalmood oo ku jiray sababta geeridiisa keentayna tii alle ka sokow shil baabuur oo ka dhacay magaalada baydhabo ayay ahayd afartaa maalmood waxaanu ku dul taagnayn isagoo kooma ku jira isbitaalka digfer shalay ay ahayd maalintii adduunyada ugu dambeysay ilaa xalay waxaanu ku mashquulsanayn sidii loogu qaadi lahaa magaalada baydhabo oo runtii ehelkii muddadaa toddobaatanka sano ee uu noolaa magaaladuu ku noolaa uu ku dhashay wixii uu dhalay iyo wixii la dhashay iyo dadkii soomaaliyeed oo saaxiibada la ahaa ay ku nool yihiin ayaa la go'aansaday in aaskiis uu ka dhaco aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii hormuudka u ahaa sidii meydka lagu gaarsiin lahaa ee gurigii ilaahay ugu talagalay ee qabrigiisa magaalada baydhabo nasiib darro ee, saaka markaanu soo galnay eeraboorka aadan cadde oo runtii diyaaraddii markii hore jaartarka ahayd oo aan kiraysanay dileyd ku dhacay darteed ayaa ee, muddo laba saacadood aan dib u dhacnay meydkii aanu eeraboorka keennay ee, muddadaa labada sacdooda waxaa lagu diyaariyey diyaarad kale oo baasanjar wadda diyaaraddaas ayaanu ka helnay kuraas gaaraysa lix iyo toban kursi oo intii ehelka ahayd iyo meydkii iyo anigii iyo nin kaloo oday aho sheekh aadan mukhtaar la yidhaahdo ayaanu diyaaraddii kornay meydkan waa la saaray runtii markii diyaaraddu ay u hartay in albaabkeedii la xiro ay duusho ayaa waxaa ii yimid eh, sirkaal booliiska ah oo igu yidhi adeerow wiilishii diyaaradda waxay leeyihiin annaga xildhibaanka uma sheegi karnee fadlan waxaad u sheegtaa amar waxaana soo gaaray hay-adda nabad sugidda ee magaalada baydhabo qaybta eraboorka qaabilsan in diyaaradaasu haddii ay baydhabo timaaddo iyadoo is- ee, dadka ay wadda uu ka mid yahay xildhibaan balaag inaysan degi doonin dadna ka degi doonin dadna aysan qaadi doonin sidaa darteed xildhibaanka waxaan ka codsanaynaa inuu noo fududeeyo diyaaraddana meydkii uu la socdaa saarana si meydka loo aaso madaxweyne xasan sheekh maxamuudow tan waxaa adiga lagu soo mariyey waad og tahay maanta waa wixii adiga lagugu samaynayey oo diyaaradaha lagaa reebay oo aadan taheesiyada tegi karin oo meelihii dhibaatada ka dhacday beledweyne ee la mid ahayd lagaa reebay adoo isbeddelkaas ku yimid oo ku guulaystay madaxtinimadii dalka madaxweynihii qaranka ah in xildhibaanadii jamhuuriyadda ay ku dhacdo aadaan uga xumaa cabdislaan julo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho ogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dala
aada u mahadsan yahay wariya iyaga cabdisalaam juulo shaakiir dhalinyaro dhiigooda u shubaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta isugu tegay taalada daljirka daasoon ee magaalada muqdisho cabdifataax muumin ilka case ayaa warkan dhamaystiraya
jirka daasoon ee magaalada muqdisho waxaa isugu yimid dhallinyaro badan kuwa oo ka kala yimid degmooyinka ee qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir waxayna halkan u yimaadeen dhallinyaradaasi siday dhiigooda ay ugu deeqi lahaayeen ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo dagaalka adag kula jira dagaalamayaasha al-shabaab ololahan dhiig shubista ayaa waxaa maanta si rasmi u daahfuray madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud iyadoona markaasi loogu talagalay in ay markaasi looga qayb qaato ama lagu dhiirigeliyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaana ololahani ee dadkii ka hadla ay sheegeen in ay halkan u yimaadeen sidii ay taageero iyo weliba ay ugu muujin lahaayeen ayna u taageeri lahaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyadoona sidoo kale halkudhigiis uu yahay ololahani guul ama geeri taasoo horey ee markaasi ay u shaaciyeenba ee madaxda qaranka qaar ka mid a dhalinta ka qayb gashay ayaa iyagu la hadlay warbaahinta waxaan nahay een, dhallinyarada maxayd gobolka banaadir har iyo habeen waxaan u taagannahay een, si aan u difaacayna ciidanka ciid- ciidankeena qaranka sababtoo ah maxayd een, garab weyn ay nooga baahan yihiin een, ciidanka meel kasta aad joogano een, waxaa taageeraynaa ciidankeena guul ama geeri dhallinyarada soomaaliyeed waxaa ugu baaqa in ay siiyaan ciidanka garab weyn sababtoo ah ayaga garab looga baahan yahay oo oo ah dhallinyarada soomaaliyeed bismillaahi raxmaan raxiim maanta halkan waxaan u imaanay garab istaaga ciidamada soomaaliyeed oo dagaalka ku soo dhaawacmay waxaana halkan u joognaa inaan dhiig aan u shubno si si uusan ciidankeena uusan dhiig la'aan u noqonin marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed guul ama geeri anagoo ah kooxda hiddo waxaan meeshaan gabdhaheena maanta aan u joognaa inaan ciidamadeena dhiirigelino anagoo ah een, kacdoonka shacabka een, ii sheeg inaan waxaan maanta meeshaan u imaanay inaan dhiig ugu deeqno ciidamadeena jooga furunta marka waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed anoo fursaddan ugu faa'iidaysanayo oo maanta aad arkaysaan inaan dhiiggeenna u shubnay ciidankeena soomaaliyeed si bangiga loo dhigo markay dhib wax soo gaaraan ama shacab soomaali dhib soo gaaraan si dhiiggaas loogu shubo waxaan fursaddan eh, runaantii aan kula dardaarmayaa siyaasiyiinta wasiirrada waxaan ognaha mar walba waxaan aragnaa wasiirka gaashaandhigga wasiir ku-xigeenka warfaafinta wasiirro yaroo tiro koobanaa aragnaa waxaan rabnaa wasiirrada federaalka ah ee dowladda xukuumadda dan qaran ku jiro oo ra-iisul wasaaraha wakiilka uga xafiisyada in ayagana qayb ka naqdaan inay qayb ka naqdaan dib u xidhaynta ee deegaanadii laga soo doortay deegaanadii ay matalaan ee abaabulaan waxaan ognaha dagaalka hadda dhowr jiho ka socdaa waa in magaalo eh, soomaaliya oo idil dagaalka oo ka bilowda xaqiiqda marka laga hadlo ololaha dhiig shubidda oo maanta saaka uu noo daahfureen madaxweynaheenna iyo ra-iisul wasaaraha ee ololahan dhiig shubista waa qayb ka mid ah barnaamijka kacdoonka shacabka ee loogu magac daray guul ama geeri saaad ogtihiin ee laba isbuuc ka hor magaalada waxaa kaana qaaday baraarug shacab kacdoon shacab ay bulshada hoggaaminayaan oo loogu magac daray guul ama geeri kacdoonkaas oo bulshadu ay rabtay inay ku garab istaagto dowladdooda iyo ciidankooda ee baacsanaya ama ku jira ciribtirka khawaarijta marka brograamkani waxaa waaye ololaha uu yahay in qofka ee dhiig bixiya waxaa la dhahaa naf buu bixiyey in dhiiggeenna aan ku badbaadinna ciidankeenna keenna dhaawaca ah keenna u baahan dhiig inaan dhiiggeenna u shubno waa garab istaag waa nooc ka mida garab istaagga aan aan u soo baxnay oo baraarugga shacabka uu yahay iftaax muun warbaahinta dalsan taalada daljirka daasoon muqdisho
ogeysiis farxad
codkaasi waxaa u dambeeyey warkii wariyaha iyaga ahaa ilka case ugu dambeyntii diyaaradaha dagaalka yahuudda ayaa duqeeyay garoomadaha diyaaradaha dimashiq iyo weliba xalab ee dalka suuriya warbaahinta suuriya ayaa tabisay inuu jiro khasaaro balse ma cadda nuuca khasaaraha waxaana gebi ahaan istaagtay shaqadii garoomadaasi weeradan ayaa imaanaya saacaduhun kadib markii madaxweyne i- ibraahim ra'iisi uu la hadlay hogaamiyaha suuriya bashaar al asad waxaana uu ugu baaqay wadamada carabta iyo weliba kuwa islaamka inay ka hortagaan maamulka yahuudda guud ahaana warkii habeenada caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ee khiyaartan dhegeysataa ee caawa naginta cidda warka iyo ugu seego waxay dib kaga heli karaan baraheena internetka nabadgelyo
wararka la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel